ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ayaa la sheegay inay ka guureen mid ka mid ah laba saldhig oo ay ku lahaayeen magaalada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan ayaa la sheegay in ay ku sugan yihiin duleedka magaalada ilaa iyo haatanna ma kala cadda sababta bixitaankooda waxaanay daba socotaa ciidamo hore uga soo baxay magaalada awdhiigle iyo weliba deegaanka kale oo loo yaqaano mubaarak guddoomiyaha degmadaasi qoryaaley maxamed xaaji cusmaan ayaa sheegay in ciidamada amisom ay magaaladaasi ka baxeen sidoo kalena ay kooxda al-shabaab ku sugan tahay duleedka degmada maxamed xaaji cusmaan oo ah guddoomiyaha qoryooley ayaa hadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar hadda saacadda aan kula hadlaayo ciidamada amisom waa soo wada baxeen ma gartay waan gartay marka ayaa gacanta ku haya ciidamada dawladda hore u joogay kuwa amasom kuwa dawladda hal bil ka hore ka guureen hadeerna waxaa jooga ciidamada amasom amasom ay leedahay saaka ka guurtay ma gartay waan gartay hadeer saacadan kula hadlayo wax qoryoolay ciidan dawladada haba yaraatee ama amasom wax wax ku jira male cid alla cid gacanta ku haysaa ma jirto ayaan u fahmay hadalkaaga waa tabkaas wey cid alla cida gacanta ku haysa ma jiraan laakiin shabaabkana kulley waxay waxay taagan yihiin daafaha magaalada ma gartay waan gartay marka al-shabaab iyagu magaalada may soo galeen gudaheeda weli ma soo gaen laakiin haddan kula hadlaayo meel magaalada hal kilomitr u jirta taagtaaganyihin laakiin inay caawa soo galaan waa laga yaabaa maxay uga baxeen amisom ama ciidamada kale ciidamada militariga horta hal bil ka horey meesha ay ka taageen dhimarkay ka taageen dhimarkaan la hadlay aan waraysan waa yidhahdeen anigu meesha xaquuq kuma haysano wax dhaqaale iyo mushaaraad iyo wax kuma haysano waquub isku filan ma haysano qaabkaasay uga tageen haddana hal bil kabacdiri waxaa ka baxay meesha qolada yidhahdo amisom ma garta waan gartay marka amisom maxay uga baxday amasom waxay ku leedahay anigu amar guud baa soo baxay kuliyey cid amarteen de ma naqaano amasom ma xarunta amasom waa laga amray ma naqaano ma dawladda amartay waa faham weyne waxa jira amar guuda soo baxay waa ay kaga baxaynaa marka ma qoryoole keliyay ka baxeen mise deegaano kale ka baxeen baa jira amisom oo u dhow dhow qoryoole deegaano badanay ka baxeen waa sida waxay ka baxeen degmada qoryoole iyo magaalada galweyn waa ka baxeen waxay ka baxeen awdheegle mubaarak waxay ka baxeen meesha laihaahdo toortoorow oo saacadihii ugu dhow ala qabtay hadda maalmo ka hor ala qabtay haddana adib ugu baxeen ma gartay ilaa ileego shabeellada hoose meel shabeella hoose meel dhima maba jirto inta badan bu ciidamada militariga iyo iyo amisom aada u baneeyen
waan gartay waxaan ogeyn markii amisom gacanta ku dhigaysay degmada qoryooley iyo deegaanadan kale in askar badani kaga dhimantay haatanna waxaad ii sheegtay inay ka baxeen marka maxaa isleedahay baa keeneen xilligan in sidaa sahlan ay u faaruqiyaan wallahi no dabecadaha soomaalida ma naqaano waxaaway meeshii ku shilin u baahan hadhow soomaalida waxay ku bixisaan laba labaatan kun ama laba boqol oo kun anigu dawladda ayada waa u sheegnay intaysa amusan ka bixin ciidin dankar hal soo celiyo aan niri degmada maalinba waa lagu baaba'ay waxa la qabtay laba kun afar iyo tobankii marso la qabtay hadeera laba kun iyo shan iyo tobankii waa bishi june oo luuli soo maaha marka hal sano ilahay joogan ibarkabiya amisom waa ka dhaqaajee marka umaleya maya marka dawladda qaabkay wax u wado iyo qaabka amisom waxa fahmi kara maxamad marka ma cabsi baa iminka laga qabaa in al-shabaab ay iminka magaalada gudaheeda soo gasho mise meelahaasun bay ku ekaanayaan bay kula tahay maya taas laa wax shaki shaki kaagama jira in al-shabaab magaalada imaanayso al-shabaabna iyo ciidamada dawladana boqol jeer waxaa ku badan iyo gaadiid iyo dhaqaala haysa ciidamada dawladda marka ciidamada dawladda iyo amus kalsooni ma hayaan ma gartay waan gartay marka adiga maxaa kuu qorshaa maamulkiini gobolka wallahi maamulka gobolka kuley waxaa noo qorshaa wix allaala wixii dawladda ay ku kasaa noo qorshaa anaga dawlaha hadday mar labaad ay dib is ogaabisho oo meelihii ay kasoo baxday ay dib u hanasana waa kaa shaqaynaynaa hadday sisaa uu soo baxa ay tahayna bilahi tawfiiq marka adigu magaaladaad ku sugantay xilligan may may aan magaalada hadda waa ka tegin
kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji cusmaan oo ah guddoomiyaha degmada qoryooley oo u waramayay ismaaciil xuseen farjar